magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose ayaa lagu soo bandhigay buugga badbaado quus oo uu qoray qoraa ayuub maxamed ismaaciil oo ka mid a dhallinyarada aqoon-yahanada ee deegaanada dowlad goboleedka jubbaland goobta lagu soo bandhigaya buugga waxaa ka soo qaybgalay qaar ka mid a wasiirada iyo xildhibaanada dowlad goboleedka jubbaland agaasimayaal mas-uuliyiinta dhallinyarada degmada iyo kuwa gobolka dhallinyaro iyo marti sharaf kaleeto oo lagu casuumay ugu horreyn ayuub maxamed ismaaciil oo ah qoraaga buugga ayaa faahfaahin ka bixiyey buugga iyo waxyaabaha ah uu kaga hadlay wuxuu ka kooban yahay buugga boqol sagaashan iyo shan bog wuxuu ka kooban yahay lix cutub cutub walbaana waxa uu leeyahay casharo gooniya cashar walbaana waxa uu leeyahay hordhac iyo gabagabo gooniya waxaan ku doortay sida qof walbaa marka uu buugga akrinaayo haddii uu hal cashar akri hataa haddii uu hal cashar akriyo inuu casharkaas hordhiciisana akristo gabagabadiisana akristo xaggaas uu ku joojisan karo buugga lixdaas cutub marka laga soo tago waxa uu bixinayaa talooyin wax ku ool dabcan inta garaadkayga waa waa waanka dhifkii naadirka ah ee casharada iyo talooyinka isxambaarsan bixinaya sababta aan u qorayna waxa weeye anigaa waayey buug noocan oo kala anigaa raabiyey oo waayey buug noocan oo kala dhanka kale qaar ka mid a mas-uuliyiintii jubbaland ee lagu casuumay bandhigga buugga ayaa soo dhoweeyey buugga iyagoo sheegay inay ku faraxsan yihiin soo bandhigida buuggan muhiimka u ah bulshada inaan ka soo qayb galno galabta munaasabadan ee lagu soo bandhigaya buuggan qiimaha badan ee ah badbaado qoys marka waxaan leeyahay ayuub wuu ishaaray wuu asiibay mawduucan inuu yahay mawduuc muhiima waayo saa la socotaanba qoysaska soomaaliyeed waxaa ku yimid burbur fara badan waxaana sabab ah baan leeyahay barnaamijkan social media ayaa qayb badan ka qaatay marka ayuub aad i aad baa umahadsan tahay adeer
farxad bay ii tahay inaan ka soo qayb galo buuggan la diyaariyey ee quruxda badan ee ka hadlaya burburinta qoysaskeenna ee aan maanta la soo bandhigay buuggan anaa usoo gargaartamaya waa liigala hormaray aad bay ii maaragtay dhibaysay burburinta iyo iyo kala tagga iyo isfurniinka faraha badan iyo qoysaskeena maalin walba inta la yagleela sida fudud ku burburaya waxay ii ahayd arrin aan ku taamayo oo aada maskaxdayda oga oga guuxaysay aad baan ayuubka ugu mahad celinayaa